markana waxaa la soo gaaray xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan guddoomiyey shir afar geesood ah oo ay wada yeesheen madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweynaha kenya william ruto iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed shirkan oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa ujeedkiisu ahaa sidii laisaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyo sidii loo wiiqi lahaa awooddeeda gudaha soomaaliya iyo gobolka warmurtiyeedkii shirka laga soo saaray ayaa qodobadii ku jiray waxaa ka mid ahaa inay madaxda isla garowsadeen baahida loo qabo iskaashii sare loogu qaadayo garab istaagga dalalka dariska ah ee la xiriira dagaalka ay soomaaliya kula jirto kooxda al-shabaab waxay sidoo kale madaxda isku raaceen in la sameeyo howlgal wadajir ah oo lagu qaadayo goobaha ay ku harsan yihiin kooxda al-shabaab si gebi ahaanba soomaaliya oo dhan looga xoreeyo iyo fududaynta dhimista ciidamada admis ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee midooda afrika haddaba maxaa keenay in xilligan ay madaxda gobolka u midoobaan la dagaalanka kooxda al-shabaab ayaan weydiiyey cabdisalaan guuleed oo soo noqday taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee nisa oo qadka telefoonka aan kula xiriiray
horta shirkii dhacay wuxuu ahay oo madaxda gobolka oo lagu magac daray safka hore oo dabcan loola jeedo wadamada xuduudda dhulka lale soomaaliya wuxuu ahay dadaal dowladda soomaaliya ay ku doonayso sidii dagaalkan uusan u noqon lahayn ama u ekaan lahayn mid soomaaliya keliya ku kooban sidaad ogtaaba dagaalka iyo dhibaatada al-shabaab ay geysanayaan kuma eka soomaaliya shabaabna soomaaliya keliya ma ahane waa dad waa international terrorist waxa la yidhaahdo marka kenya dhibkaad aragtay u geystaan weliba si joogtaa u geystaan jabuuti hadda korwooda qarxiyo ka geysteen qatarayna dareemaysaa ethoobiya ciidan ahaanay ku galeen waa kuwii hadda dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay xuduudaha kaga weeraray welibana difaac ugu jiraan marka soomaaliya dowladda soomaaliya waxay doonaysaa inay fahamsiiso inaysan ku fillayn dagaalkan keligeed inuusan ahayn wax xuduudda soomaaliya ku eg inaan soomaaliya lagu fiirsan waxaana isleeyahay madaxda gobolku nasiibay u tahay maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud in madaxda gobolka ay la fahmaan oo ay xamar yimaadeen lafteedu waxaa malaysaa juhdi dheeraada iyo kalsooni dheeraada iyo dhiirigelin ay dowladda soomaaliya siinayaan ayay tahay marka fursad aada u weyna halkaas ka muuqata
waa gartay marka maxay tallaabadan oga dhigan tahay dadaalada ay wado ee dowladda soomaaliya ay kula dagaalamayso ee kooxda al-shabaab
dowladda soomaaliya hadda waxaan malaynaa dagaalkan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hal sano dhamaysan oo shabaab ku qaaday wuxuu socdaa ku dhowaad toddoba bilood sideed bilood waxaa runtii laga xoreeyey dhul aada u weyn oo baaxad aada u weyn oo la dhihi kara hirshabeelle iyo galmudug oo laba maamul goboleeda markii ugu horeysay in dhulka leesaga socon karo in badan inkastoy weli ku sugan yihiin awoodo badanna la dhihin kara way leeyihiin military ahaan marka dagaalkan loogu wacayo madaxda gobolka ama soomaaliya ay kaalmo ugu raadsanayso waad aragta maraykanku daroonu ka kaalmeynaya iyo tababarka ciidamada turkigu qeybbay ka yihiin marka madaxdii gobolka oo si toosay u taabanaysay arintaani shabaabka dagaalkoodu inuu ku dhiirigeliyo oo soomaaliya maaragtay ay dagaalka kala qeyb qaataan una arkaan dagaalku inuusan ahayn mid hal meelo ku kooban waad aragtay reer galbeedku marka european unionku markay dagaal gelayaan waxaa laga yaabaa inay warantera hal mar ay istaraatiijiyad ka wada yeeshaan maraykanku inuu inuu istaraatiijiyad kala yeesho wadamada maaragtay marka in bariga africa qaas ahaan wadamada xuduudda soomaaliya lale ay dagaal iyo qadiyad midaysan ka yeeshaan la dagaalanka al-shabaab waxaan is leeyahay waa fursad aada u weyn waana waxay aad runtii muddo dheer in laga shaqeeyo laakiin never been too late haddii maanta la bilaabay waxaan is leeyahay wax weyna soo kordhi doon midda kale markii madaxdu ay meel isla dhigto oo policy level laga heshiiyo ama priority ay u aragto madaxda wadanku hay-adaha amniga laga soo bilaabo gaashaandhiga intelligencga waxaa u fududaa doonta siday isula qaba lahayeen shaqada marka waxaan isleeyahay waa fursad runtii aada qaali ugu ah culayska ay shabaab iyo magnituudka ay gobolka ku hayaanne waxaan isleeyahay waa mid muujinaysa in loo midoobo oo muruq iyo maskaxda meel la isaga soo jeediyo
ugu dambayntiina la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaa v o a u sheegay in dowladda soomaaliya ay kumanaan ciidamo soomaali ah kusoo tababarayso wadamada uganda iyo eritreya halka kuwo kalena loo qaadi doono ethoobiya iyo masar arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dowladda soomaaliya ay dhowaan soo celisay inta badan ciidamadii shanta kun ahaa ee lagu soo tababaray dalka eritreya xuseen sheekh cali ayaa haruun macruuf uga waramay tababarka ciidanka iyo dalalka ay u dirayaan waa tababarka shan iyo toban kun ayaan waxaan rabnaa in laba kun iyo saddex iyo labaatanka gudaheed lagu soo dhammaystiro waxaa ugu horreysay saddexda kun oo uganda in saddex kun ayaa markaa dalaalkan kaleo dhan u wada diraynaa marka eritrea etoobiya min saddex kun mise isugeyn saddex kun min saddex kun iyo egypt oo saddex kun ah waa gartay marka saddexda kun ee masar ma baxeen saddexda kun ee eritrea ma baxeen saddexda kun ee etoobiya ma baxeen kuwa eritrea hadda baxay kuwa kalena waa hadda la qalqaalinaya waa gar saddex kunna uganda ka imanayaan waay waxaan rabay qodobka eritrea inaan wax yar ku laabto kalsoonida inaad ciidan mar kale u dirtaan eritrea iyadoo aada la socotay dabcan sheekadii shantii kun ee hore loogu tababaray kalsoonidaas halkay ka timid bal wax yar faahfaaha
de kalsoonidu tan way ka transparency ciidan military ah ciidanka militariga ayaa qortay oo diray tii hore qaabka lagu diray dee qaab transparent muusan ahayn wax la qarinayana maaha kii hore markii la diraayo waa la qarinayay marka waa kalsoonida waa transparencyga keenaysa qodob xasaasiya jiro oo aada looga hadlay warbaahinta waad la socotaa oo ah in ciidamada soomaaliya ay ku lug yeesheen khilaafkii tigray dowladdii hore xilligay joogtay dowladdiina cusub dabcan arrintaa waad baadheen ma xaqiijiseen maxaad u sheegaysaa ummadda soomaaliyeed
made arrintaas dee waxaan xaqiijinteeda waa cid kaloo soo heshaba waa la waayay marka dhallinyaradii iyagoo wadabad qaba oo maaragtay niyad fiicanna way soo noqdeen marka arrin ciddii investigationkeeda ugu dhiman yahay inay raadis u baahan tahay waay laakiin ma ma weydiiseen dhallinyarada inay tegeen meeshiin kale dabcan waad weydiiseen ha dabcan waa la weydiiyey maaragtay cid oo sheegatay inay meel ka baxsan eritrea tageenna ma jirto
dhalinyaro ku dhintay eritrea miyaa jira siday doonaan baa ugu dhintaana kuwa tababar ku dhintay kuwa xanuuna u dhintay hadday jiraan imisay dhanyiin maada detailskaas mahay aniga
laakiin ciidanka tegay tirada saxdee tegtay iyo tirada soo laabatay ma shan kun bay ahayd waxbaa dheeraa bal qodobkaana kala cadee ma tirada soo noqotay dadkii wada baxay maaha qaaraa weli howlo u socdaan tababaro u socdaan marka dee detailskaas hoose maaragtay aniguna hoos uma gelin
dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samarkaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelya